دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah tiradada ayaa ku dhintay israsaasayn dhex martay qolyo ka shaqeeya jarista dhirta taas oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka bari xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in weerarkii kuliyadda jaalisiyaad ee lagu laayay askarta badan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey wilaayada islaamiga galguduud ayaa dowro soo xirtay wilaada degmooyinka gobolkaas taliya ku-xogeenka booliiska dowladda federaalk ayaa sheegay inay wajahayaan khatar kaga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab tobannaan maxaabiista ayaa ku dhimatay isku horimaad ka dhacay xabsi ku yaala dalka ecuador القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran tiradada ayaa ku dhintay israsaasayn dhex martay qolyo ka shaqeeya jarista dhirta taas oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka bari faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd saddex qof ayaa ku dhimatay israsaasayn dhex martay laba nin halkay ku dhaawacmeen shan kale ragga israsaaseeyey waxay ka wada shaqaynayeen gubista dhirta oo ay dhuxul ka sameeyaan waxayna arrintani ka dhacday deegaanka xumbabays oo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee maamulka puntland axmed jaamac xasan ayaa ka warbixinaya siday wax u dhaceen ee shil buu ahaa Een, dhalinyaro kolley deegaankaas dhalinyaro- dhalinyarada deegaanka ka xambaarisa bay ahaayeen Ee, roobays iyo xalay kolley shalay iyo xalay bay hayeen sida la sheegay Een, meesha isku soo weerareen meel meherada maqaaxiyaha ka mid ah maqaaxiyaha magaalada baa weerar ka dhacay Een, rag fadhiyo oo meesha markaa fadhiyay iyo rag duryar bay ahaayeen xabad bay isu wadaarsadeen raggii xabadda isu wadaarsadaya isu- isu- wax way isu dhaaranayeen waa ku dhinteen Een, rag kale oo meesha shaaha ka cabayena way ku dhaawacmeen labadii nin oo dagaalka galaan way dhinteen labadii nin waa dhintay sida lay sheegay iyo nin kale oo isna maqaaxiyada joogay saddexaan baa dhintay Ee, afar qofna way ku dhaawacmeen gabar baa weligeedsa lugta gooday deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland waxaa ku badan xaalufinta dhirta iyadoona ay dhibaato weyn ku hayaan shirkado shisheeye xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in weerarkii ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad halkaas oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalk ah oo u dhacay sidii loo qorsheeyey cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya xildhibaan maxamed barre fiyoore oo ka mid a baarlamaanka federaalka ayaa ku biiray liiska xildhibaanada ka hadlaya weerarkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay kuuliyada jaalisiyaad ee magaalada muqdisho weerarkaas oo lagu laayay askar badan oo ka tirsanaa guutada afar iyo tobanka oktoobar xildhibaanka oo khudbad ka jeediyey baarlamaanka ayaa sheegay inuu tagay goobta uu qaraxa ka dhacay soona arkay siday wax u dhaceen aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii tegay meesha ay wax ka dhaceen dhaawacyadana soo arkay dhibkana arkay xaqiiqatan markaaad fiiriso musiibada dhacday waxay u dhacday sidii loogu talagalay ayuu yidhi xildhibaan saabir annaga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii tegey meeshay wax ka dhaceen dhaawacyada soo arkay dhibkana arkay xaqiiqatan marka aad fiiriso waa masiibada dhacday waxay u dhacday sidii loogu talagalay meel la geli kara ma ahayn marka ciidankaasi sababta halkan loo keenay loo soo waday annagu waxaan ka mid ahayn xildhibaanadii diidanaa markii lasoo eh, lasoo kaxaynayay ciidanka intaa la eg ee tababar qabay ee dagaalamayey ee xaaladoodu fiicnayd waa la soo waday waa loo maleegay dhibaatadaasaa qabsatay xildhibaanka ayaa si adag uga hadlay fashilka amni ee haysta dowladda federaalka wuxuuna tuhmay taliska sirdoonka dowladda federaalka oo iyagu sheegay inay baarayaan siday wax u dhaceen hase ahaatee guddoonka baarlamaanka ayaa ka damiyey codbaahiyaha waxaana uu helay xildhibaano taageero ah kuwaasi oo miiska garaacay ugu dambeyntii wuxuu ku adkaystay in la baaro siday wax u dhaceen wuxuuna walaac badan iyo qowmamo ka muujiyey sababta markii hore ciidankaas looga soo qaaday shabeellaha hoose ee loo geeyay magaalada muqdisho walaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay walaada degmooyinka walaayadaas faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed daahir calasow dowladan oo socotay muddo shan cisho ah ayaa loo soo gebagabeeyey wulaadda degmooyinka wilaayada galgaduud duruus muhiim ah ayaa lagu qaatay dowladda iyadoo la iska waraystay xaaladda iyo howlaha ka socda degmooyinka gobolka culimo badan oo dowladda ka qayb qaatay ayaa goobta ka bixiyey dardaaranno iyo towjiihaad badan waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo hadlay gebagabada dowladda ayaa la dardaarmay wulaadda
bulsho ayaad maamulaysaan ummadda muslimiinta ah ma maaragtay mujaahidiintan idinka maanta wakiil uga ah oo ummaddii idinkaa si toos oo lu mubaasharaayo tacaamulkooda mas-uuliyad baa idinka saaran jaanibka maaragtay dacwadii hadday tahay jaanibka maaragtay u adeegadii iyo bulshooyinkii caafimaadka hadday tahay majaalaadka dhammaan in insha allahu tacaala lagu dadaalo dariiqada ah dariiqatu shafaqa ah walliin in ummadda loo naxariisto qofkii maaragtay dhibaato ummadda ama amnigeeda ama fis akhlaaqdeeda ha humaynayon oo fasaad wada in laga qabto ummadda cidda kale maaragtay wanaagan wanaagi laga ama lagu ammaano insha allahu tacaala inta kale dhexdhexaadkan in la wacyigeliyo la baraarujiyo qaar ka mid a wulaadda dowladda ka faa'iidaystay ayaa goobta ka hadlay iyagoo ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladan
dowladaas kitaabada aan ku qaadanay waxaa ka mid ah arbaciin fii fadli shahaadaan ku qaadanay oo kitaab aada iyo aada u qiimo badan ah waxaan kaloon ku qaadanay siyaanatulmuctaqid kitaabkaas oo ka hadlaya asagana caqiiqada masalada noo jilciyey masalatu alasmaa waalaxkaam qofka hadduusan baranina uusan jihaadi karinba masaladaas aada bay culammada nooga qanciyeen waxaa kaleento oo aan meesha ku qaadanay asuhdu wariqaaq dowladda magaceeda waxaa dareemaysaa in xil annaguna saaran yahay dadkii wax soo maamuli jirana si gaara loo dooray dadkii cadaaladda magaca dowladda markaas fiiriso waxaan marka doonayaa anuu nafteyda ka bilaabaya in aan xagaajinno bulshada u dhimrino
si kastaba ha ahaatee dowlaad diini ah oo baraarujin iyo barasho diineed isugu jira ayaa loo qabtaa wulaadda toban wilaayo oo ka dhisan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka ayaa sheegay inay wajahayso khatar uga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed ciise ayaa ka waramaya zakiye xuseen oo ah taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday inay la nooshahay cabsi iyo khatar uga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in dhowr sano kahor sirdoonada caalamiga ah kusoo wargeliyeen in lagu soo wajahan yahay oo la dili doono sidaasi darteedna ay u carartay waddanka ingiriiska oo ay dhalashadiisu haysato haweeneydan oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyeen inay ka tirsan tahay sirdoonka waddankaas ee m i s ayaa tilmaantay inay muddo ku maqnayd waddankaas ugu dambeynna ay soo laabatay hadda waxaan soo iibsaday fanteyda ayay tiri tani oo muujinaysa inay markaan isdhibtay maadaama gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaartay kuliyadii jaalisiyaad oo toddobaadkan lagu laayay ciidamo aad u badan waxaa dhacday laba kun iyo sideed iyo tobankii bisha augustaa la magacaabay waa la soo wacay sirdoonka soomaaliya iyo sirdoonka markan oo bartnerska alanahay waxaa la yiri qatar xoogan aa ku sugan tahay afartan iyo sideeda saacadood soo socon haddaan dalka ka bixin waa lagu baqa marka ugu horeysoona maarkin oo cabsi oo dilne oo ay gashana ma aha laba jeera markii hore anoo cornel aan ugu soo badbaaday maxaa tale aan sameeyaa ducaale markaas iyoriiso waxay dhaheen dhibaato waaye dalka maa ka dhuuftid waa markaa marka ugu horreysa london oo ku laabanay muddo lix sano toddoba sana anoo ka maqan ayaa waxaan ku qasbanaaday marka inaa banaanka u baxo markaan kasoo laabtay laba kun iyo sagaaliyo tobankii waxaan go-aansaday korna marna uma sheegin laakiin maanta waa iska sheegaya karfanteedaa soo iibsaday karfanteedaa soo iibsaday madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha ciidanka ayaa ku nool welwel aad u badan waxaana uu walaaca kusii badan yahay kuwa aan haysan gaadiidka aysan xabadu karin iyo dhaqaale ay ku dhoofaan marka khatare soo gudboonaato sakiye ayaa marar badan fakaaraha ka sheegtay hadallo ay ku taageerayso xeerka jinsiga oo ay ku jiraan qodobo xalaaleynaya inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah waxay sidoo kale gobjoog ka ahayd kana hadashay shirkii sacdiyi yaasiin ku sheegaysay inay muqdisho isaga tegayso haddii heerkan la ansixin waayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan tobanaan maxaabiisa ayaa ku dhintay iskahorimaad ka dhacay xabsi ku yaala dalka egwador wararka ka imaanaya dalka egwador ee dhaca ameerikada koofureed ayaa ku waramaya in iskahorimaad culus uu ka dhacay gudaha xabsi ku yaala dalkaas kaas oo dhex maray kooxaha tahriibaya waxyaabaha muqaadaraadka ah ugu yaraan soddon iyo kow ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen isku horimaadkan ka dhacay gudaha xabsi ku yaala dalka ekwador madaxweynaha dalkaas ayaana ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay guud ahaanba waddanka taas oo soconaysa muddo bil ah hay-adaha waxaa loogu yeeray xuquuqda aadanaha ayaa madaxda dalkaas ku eedeeyey inay si bini-aadanimada ka baxsan ula dhaqmeen maxaabiista islamarkaana ay gaajaysiiyeen muddo saddex maalmood ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa